wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya maxamed cali xagaha iyo weliba safiirka dowladda jabuuti u fadhiya soomaaliya doctor aadan xasan aadan ayaa shalay gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose mas-uuliyiintan ujeedka ugu weyn ee kismaayo u gaarana waxay ku micnayeen inay tahay dhamaystirka qorshaha isku dhafka ciidanka dowladda ee ku sugan deegaanada jubbaland wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya maxamed cali xagaa waxa uu tilmaamay inay wadaan dhamaystirka qorshaha sidoo kale waxa uu sheegay inay qiimeyn doonaan ciidanka milatariga ee ku sugan deegaanada jubbaland waxa uuna tilmaamay in ay jiraan agabyo kala duwan oo kasoo degi doona dekeda weyne magaalada kismaayo
waxaa farxad ah maalintii aan bilaabaynay samaynta saldhigga aaaad ee kismaayo integrationkeeda magaalada iyo eerboorka xitaa laftiisu siduu ahaa si ka duwan maanta inuu yahay oo horumar fara badan ka muuqdo waxaa kaloo qorshaha noogu jirta iyadana maadaama anu wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ah integrationkana ahay dekadda kismaayo lafteeda oo hawlo maraakiib ay wakhti hore ku fadhiisteen oo ciidanku lahaayeen sidii bal iyadana maadaama ay nimankan inoo dee dowladnimo dhisan oo taama ay yihiin ay noogala caawin lahaayeen dad gaara unbaa wax ka qabtee safiirka safiirka jabuuti ee soomaaliya u fadhiya doctor aadan xasan aadan oo ka qeyb ahaa safarka wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga waxa uu sheegay in sababaha ay kismaayo usoo gaarin ay tahay in dowladda jabuuti ay soomaaliya kala shaqeynayso qorshaha hadda soconaya ee isku dhafka ciidanka
wasiiru dowlihii difaaca oo aan wada soconno oo haddaan nahay jabuuti shaqo weyn aan kala hayno dowladda federaalka arrimaha difaaca qaranka ciidamo reer jabuuti ayaa jooga soomaaliya ciidamadaasi siyaabo kala duwan ayay u joogaan qaar difaac bay u joogaan iyo nabadayn qaar waxay u joogaan tababaro qaarna maaragtaane taageero maaragtaane farsamo marka wasiirka waxaan dabcan inaan la soo indhaindhayno ciidamada maaragtaane halkan jooga dowladda jubbaland oo uu wado isku dhafkooga qaran
xubnahan ayaa xalay waxa ay kulamo ay la qaateen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulkaasi jubbaland iyo weliba saraakiisha ciidanka milatariga dowladda iyo kuwa maamulkaasi ku sugan waxaana soconaya qorshaha iyo abaabulka ah ee la doonayo in kismaayo isku dhaf lagu sameeyo ciidanka milatariga soomaaliya hase yeeshee qorshaha isku dhafka ciidanka ayaa waxaa ka horeeya qiimeynta ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin xeryaha milatariga duleedka magaalada kismaayo